bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu duur wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walba aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaanba ku soo dhowaada barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir waa duurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha maars laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan duhurnimada tan waxaa ka mid ah dowladda puntland oo maanta dah furta labaiyo toban kun oo booyadood oo biyo dhaamin ah oo laga samayn doono deegaanada abaaruha ay ka jiraan sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland oo ku dhaawacmay dagaallo ka dhacay galgala oo codsi u diray dowladda puntland reer guryaha ku sugan deegaano hoostaga degmada isku shuban oo ka hadlay biyo iyo raashin la gaarsiiyey odayaashii waxgaradka gobolka nugal oo ka hadlay amniga puntland iyo ciidamo gadooday shacabka iyo culimmada magaalada gaalkacyo oo maanta roobdoon isugu soo baxay waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan dad gaaraya labaiyo toban qof oo cudurka shiimbiyoodka u geeriyooday deegaano ka tirsan gobolka gada soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu aan la idmiintaan ku guda jirno barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa maxamed cabdi maxamed maxamed lakimaan wuxuu idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee magaalada garowe waxaadna ka dhegaysanaysaan dhammaan efmada daljir mar kale iyo mar kaleba isku daariya dhegaysiga barnaamijka xulashada daljir balse intaasoo idin waxaa ka soo horreeya warkii oo kooban iyo cabdixakiim xuseen xasan militariga waddanka maraykanka ayaa sheegay inay samaynayaan hab kasta oo looga hortegi karo gantaalada waqooyiga kuuriya oo dhowaan tijaabisay gantaalada balastiga ah kuwaasi oo ay ku dhufatay badda jabaan ciisada bariga aasiya ayaa ah mid dunida hadalhaynteedu ay ku badatay maraykanka ayaana gantaaladiisa difaaca u daadgureeyey koonfurta kuuriya oo uu xulafo dhow la yahay balse waddanka shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ayaa baaq soo saaray ku wajahan inay mas-uuliyad muujiyaan labada dhinac maraykankuna uu joojiyo dhoolatuska militari ee uu la samaynayo dhigiisa koonfurta kooriya qaramada midoobey ayaa ka digtay abaar iyo macaluul ka jirta afar waddan oo soomaaliya ay ku jirto iyagoona sheegay inay ku dhowaad labaatan milyan oo qof oo ku nool waddamadaasi ay wajahayaan xaalad nolol xumo tii ugu darnayd haddii aan wax laga qabanna ay kasii dari karto ogayaha qaramada midoobey oo dhowaan booqasho ku yimid soomaaliya waxa uu sheegay inay qaramada midoobey wax weyn ka qaban doonto abaaraha ka jira wadamada koonfurta suudaan soomaaliya waqooyiga nigeria ee waddanka ay dagaaladu ka holcayaan yemen wadamada ruushka iyo turkiga oo marar badan ay soo kala dhexgaleen khilaaf siyaasadeed ayaa hadda gaaray heshiis caalami ah oo ay kala saxiixdeen labada dhinac madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan oo ku sugan caasibadda waddanka ruushka ee moscow ayaa waxa uu heshiis caalami ah la galay dhegiisa waddankaasi valadimir putin heshiiskan ay labada waddan gaareen ayaa waxaa ugu weyn dhinaca ganacsiga sida warshadaha dalxiisayaasha iyo gaaska oo ka imaanaya waddanka ruushka sidoo kale heshiiska ayaa dhigaya in xukuumadda ankare laga caawiyo samaysashada tamarta xoogga korontada militariga kuwaasi oo moscow ankare ay u diri doonto khuburo farsamaysa hubka nucleerka si waddanka turkiga u noqdo waddan quwad militari oo xoog leleh heshiiskan ayaan waxaan ku farxi doonin inta badan wadamada reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan wadamada reer yuruba oo u arkaa turkiga halis gobolka kusoo korodhay saameyn weynna ku leh siyaasadda bariga dhexe madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa si weyn u beeniyey wararka maalmihii lasoo dhaafay ay daabacayeen qaar ka mida warbaahinta soomaalida oo ku aadan in dowladda imaaraadka calabta ay saldhig ciidan ka furanayso magaalada boosaaso oo madaxweynuhuna arrintaasi ay ka wada hadleen madaxweyne gaas ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo been amuura islamarkaana aysan dhici karin in dowladda isutagga imaaraadka carabta ay saldhig ka furato magaalada boosaaso
dowladda imaaraadka ahi waxay naga taageertaa tababarka iyo iyo ciidankan badda b m b f ta wax qarsoona maaha laakiin saldhig military oo imaaraad leeyahay oo puntland ka jira ama nagalahaba hadlay ama aanu hadda ka bacdi aanu rajaynayna ma u jiro xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay ka hadleen saddex ruux oo ciidamada midooda afrika amisom ay ku dileen duleedka degmada mahadaayo ee gobolka shabeellada dhexe xildhibaan maxamed bashiir qaasim mudaqari oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda dhexe iyo maamulka hirshabeelle ay ka doonayaan baaritaan rasmi ah in lagu sameeyo dadka shacabka ah ee ay amisom ay xasuuqday sidoo kale waxa uu tilmaamay in xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle aysan ciidanka amisom uga hari doonin dilka ay u geysatay dadka shacabka meeshaas waxaa ka jira ka dhacay dhibaato meeshana waa meel ay degan yihiin dad xoololeeya oo u soo raadsaday daaqsin yar oo ka jira meesha balse waxaan leenahay shacabka iyo shabaabku isma laha waa kala duwan yihiin hawshii ay qabanaysa amisom waa mid la og yahay oon ugu mahad celinayno balse oon ugu mahad celinayno balse waxaan ku eedaynaynaa waxyeelada shacabka soo gaartay saddex ruux ayaa dhimatay hanti ayaa burburtay guryo ayaa la burburiyey dadkii abaaraha meeshaasi ranaqa yimid ee barakacay ilmo yar iyo haween ayaa barakacay marka arrintaasna waa ku eedaynaynaa dhibkuna waxaa keenay sababtaasi xool dagaalka ayaa keenay waxaan leenaha marka xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedka hirshabelle madaxdeeda arrintaasi inay baaritaan iyo aragti gaara ka qaataan fiiriyaan eegaan waxyeelada shacabka soo gaaraan wakiilka midooda africa ee soomaaliya ahna madaxa amisom francisca madero ayaa ku baaqay in la kordhiyo tirada ciidamada amisom si dowladda cusub ee soomaaliya gacan looga siiyo dagaalka al-shabaab master madero ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada amniga soomaaliya gacan lagu siiyo inay xukumaan goobaha ay hore looga saaro al-shabaab madero ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo looga baahan yahay inay la dagaalamaan al-shabaab ay iyaga ka sugayaan inay ilaaliso waxaana uu xusay in amisom ay isku keeni karin inay al-shabaab la dagaalanto iyo inay dowladda soomaaliya amnigeeda ilaaliso madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa intii uu ololaha ku jiray sheegay in sanadka laba kun iyo sideed iyo tobaneed ciidamada dowladdu la wareegi doonaan ammaanka waddanka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka sanadkan la daabacayo lacag cusub oo naqshad cusub leh iyadoona daabacaadda lacagtan ay noqonayso tii ugu horreysay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka daabacaadda lacagtan cusub ayaa waxaa ku bixi doona lixdan milyan oo dollar waxaana dowladda soomaaliya ka gacan siin doonta hay-adda i m f ee lacagta dunida sanadihii u dambeeyey lacagihii shilin soomaaliga ah ayaa hoos u dhac ku imaanayay waxaana lacagaha doolarku uu ahaa midka keliya ee la isticmaalo kaasi oo sicir barar ba-an keenay si hayaha xilka wasiirka maaliyadda maxamed aadan fargeete ayaa sheegay in lacagta cusub ee lasoo daabici doono ay la mid noqon doonto lacagaha kale ee caalamiga ah waxa uu sheegay in naqshada lacagtan ay ka duwanaan doonto midda hadda ku jirta suuqa ee la isticmaalo taasoo inteeda badan ah mid been abuura lacagta cusub ee lasoo daabici doono ayaa la filayaa inay gacan ka geysato sidii loo xakamayn lahaa sicir bararka islamarkaana looga bixi lahaa lacagta kunka shilin ah oo hadda ah kan ugu yar ee la isticmaalo warkii dunida oo dal jir aad ka dhegaysanayseen khayarta hawada nagala xiriirta maanta waa iga intaasi aan dib idu ka celiyo barnaamijka xulashada daljir iyo lakiman aad buu umahadsan yahay cabdixakiin xuseen xasan
adeega hoodo ee shirkadda goris waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobilkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo
mar kale ismaqal wacan dhegaystayaal meel kastood naga dhegaysanaysaan iyo si kastood noo maqlaysaan aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya dowladda puntland ayaa daaha furtay maanta labaiyo toban kun oo booyood oo biyo dhaamin ah oo markaasi laga sameynayo biyo dhaamintaasi deegaanada abaaruhu ay ka jiraan waxaana daha furay wasiirka arrimaha gudaha crash sida warbixinta warkan uu boosaaso kasoo diray waryaheena xasan haykal
wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland ayaa maanta magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxay ku daafurtay laba-iyo toban kun oo bayadood oo biyadhaan ah taasi oo lagu talagalay in loo qaybiyo dadka ay abaartu ay saameysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland axmed karaash ayaa si toos ah u daafuray waxaana uu sheegay wasiirka in cunto qaybinta ay ku xigi doonto iyadoo ay socoto diiwaangelinta qoysaska abaarta ay saamaysay
waxaan halka kale aynu isugu nimi oo inaan daah furo labiyo tobankaa kun ee ee, oo biyaha ah oo ay baasaweyn sheegtay oo laga helay hay-adaha ee baasaaka daah furaynaa waxaan rajaynaynaa kuwayow ka badanna inaan helo ee cuntada qudheedu waa socotaa ee kolley wakhtigeeda ayaa sheegi kuyow badan baanu daah furay oo maxay tay ee sida w f b oo kale way ka socotaa gobolladoo dhan ee diiwaangelin baa ka socda Ee, ilaa waxay noo sheegeen ilaa afar boqol oo kun oo qoys inay diiwaan gelinayaan waxay hore u dhammeeyeen ee, boqol iyo kow kun oo abaartii hore ah ayay dhammeeyeen oo gobolladii ay abaartu ku horreysay ee, ay ay ka mid yihiin Ee, ee, waan u mahad celinayaa maxay tay ee, hay-adahan biyaha keenay kooyowga dhimanna waxaan rajaynaynaa cunto iyo daawo iyo biyo iyo wax allaale waxay hayaan inay keenaan shacabka qudhiisa waxaan rajaynaynaa ololaha ka socda federaalka oo kale ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxaan maqlayay ee adduunka iyo sh- ee, dadka soomaaliyeed ay isugu yeelaan gudo iyo dibadba ee puntlandna waxaa looga baahan yahay sidaas oo kale inkastay wadaan oo aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaa loo baahan yahay ee, ninkii koob ee, maxay tahay ee, kiilo bariisa iyo maxay tahay shaati yar oo iska tuuray iyo ee, wax walba waa loo baahan yahay inay hawshaa iyadaa aynu olole ka dhigno ee, xil cid walba saaran haddana waa inoo daah furan yihiin ee, labayo tobankaa kun ee biyaha ahi waa inoo daah furan yihiin baaseweyna aad iyo aad bay ugu mahadsantahay waan rajaynayaa inay ka adag tahay ee, waan rajaynayaa inay ku filan tahay hawsheeda ee, waxaan ku kalsoonahay ee, haddaan ee, la ducaducayn oo cidi farafarayn inay ku filan yihiin hawshooda in loo daayo way ku filan yihiin eh, in systemka la ilaaliyo baan aad iyo aad ugu boorinayaa maxay tay eh, dowladda iyo dadkaba eh, eh, waxaa lagala xisaabtamayaa eh, marka aad qof wixiisa u dayso oo u dhiibato baa lagala xisaabtami karaa laakiin hadday daldalool yarato oo meelo kale daaqado kale cidi ka soo dhacdo eh, wixii isku hallayn bay gelaysaa dhanka kale waxaa maalmihii u dambeeyey shacabka reer puntland ay isweydiinayeen halka ay ku dambaysa amaba ay ku baxday boqol iyo konton kun oo dollar oo ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee heer maamul haddaba guddigii lagu wareejiyey lacagtaasi ayaa maanta waxay saxaafadda wax ka weydiisay halkii ay lacagtaasi ay ku baxday waxaana madashah lagu soo bandhigay gaadiidkii lagu iibiyey lacagtaasi ay dowladda federaalka soomaaliya ku wareejisay puntland gaadiidkaasi oo lagu wareejiyey maanta wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ee dowladda puntland waxaa indhihiinna ku aragtaan gaadiid lix ah oo booyada ah waa laba habbo waa siddeed boolle toddobaatan qaad siddeetan qaad afarna waa yar yar shan iyo afartan qaad lixdaa gaadhi waxaa noo dirtay dawladda waannu soo iibinnay waxaannu ku wareejinaynaa wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo wasiirkeedii hadda uu idin hor taagan yahay cabdirashiid furayaashiisii furayaashiina aannu hadda ku wareejinaynaa waxa nuxurka iyagu waa intaa wixii kale dawladda ayaa maamulanaysa cidday u dhiibanaysa cidday u xilsaaranaysa iyadaa u xilsaaran annagu wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ayaannu ku wareejinaynaa insha allah ee ee dhinaynka ah waa toddoba iyo toban iyo shan boqol gaadhiga siisowga ah ee shan iyo afartan qaadii waa lix iyo toban iyo badh ما فهمتين سوما اوكي هل مطور oo aniga waxa ay amray ee madaxweynaha waxa loo diray ceelka ceelka ee ceelka dumco 700 doolar baa laga qaaday ceelka dumcood 700 doolar baa laga qaaday oo jabay waxa kale boqol ka tukan kamid tahay waxa kale oo inta idin dheer boolooyinkii taayirada kamaanada kala yaaca kobaalka lixda gaari iyo hawshoodii way noqotay lacagtii intii kale toban boqol iyo afartankii kale oo tobankaa kun laga saaro
dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland cabdirashiid maxamed xirsi oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay sidii loogu talagalay ay gaadiidkan ugu shaqayn doonto dadka ay abaartu ay saamaysay waxaana uu goobta uu ka cadeeyey in haatan ay la wareegeen gaadiidkaasi lagu soo wareejiyey
maanta halkan waxaan kula wareegaynaa sida arkayseen ee lix booyadood oo loogu talagalay abaaraha ee biyadhaan in lagu sameeyo ee dhibta jirta iyo mushkiladda abaareed oo maanta ina haysata ilaah baan weydiisanaynaa inuu deg deg nooga qaado biyo la dhaanshay iyo booyad la dhaanshay makhluuqa ilaah biilo kuma filla ilaah baan weydiisanaynaa inuu naga saaro lixdaas ee booyadood ee maanta ganacsatadu wasaaradda howlaha guud ku soo wareejisay waa kala wareegnay waana mahadsan yihiin ee waad la socotaan dalka abaar adag baa ka jirta dhib iyo culays baa jira ee dawlad iyo shacab iyo ee ganacsato iyo culumma culummadii puntland looma kala harin saasoo ay tahay culaysku maalinba maalinta ka dambaysa waa siyaadayaa taasi waxay caddaynaysaa aadamaha waxqabadkiisa iyo tabartiisu siday ma fahmaysaa u liidato u jilicsan taho laba daruurood oo dalkaa mara baa daqiiqad lagu kala fadhiisanaynaa ilaah baan weydiisanaynaa baabuurtaa waa kala wareegnay lixda ah ganacsatada waxaa laga baxshay lacagtaa sida aad la socotaan lacagta lagu iibiyey lixdaa booyadood waxay ahayd lacag ah boqol iyo konton kun oo dollar oo dawladda federaalka ah inaga soo gaaray dawladdu markay ka fadhiisatay oo dhinacyo badan eegtay in booyado biyoa lagu dhaansho oo isla weeggaa gudihiisa baahidii sidii u timaaddo markii la xisaabtamay waxaa loo arkay inay ka ribix badan tahay boqolkiiba boqol in lagu gado booyadahaas oo si joogto ah abaarta ugu dhaamiyo iyo shacabka dadweynaha oo man ee asad haraya ee mustaqbalka la adeegsan doonana ay ahaato waxaa loo arkay boqolkiiba boqol inay dhinaca iyo tallaabada lacagta loo qaaday ay boqolkiiba boqol ka faa'iido badan tahay in booyada la siiyo biyo ku dhaansha oo hal mar ay baxdo baahidiina sideeda ay u taagnaato xasan heykal idaacadda daljir boosaaso
wamaadsan yahay xasan haykal odayaasha iyo waxgaradka gobolka nugaal oo nagu soo booqday stuudiyaha daljir ee magaalada tangarawe waxa ay ka hadleen xaaladda amni ee magaalada garawe iyo guud ahaan puntland odayaasha ayaa waxa ay baaq u direen dowladda puntland iyo sidoo kale ciidamada puntland in amniga ay ka shaqeeyaan haddaba waa kuwa qaar ka mid ah oo axmed sheekiyo uga warramay xaaladda guud ee puntland aniga waxaa la yidhaha axmed cabdicaraf waxaan ka hadlahayaa maanta masiirka taagan garowe oo meelka dhacah oo wadagoyntaah ma ahan mid reer leeyahay waddadu gaaliyo muslim baa mara waa qofkii maanta waddadaa fadhiistaa oo waxa weeye waa xawtal dariiq waa burburin dalka iyo dadka waa wakhti adag oo maanta kii hadda waddada an yar sii joogaa uusan noolaanayn waxaanu leenahay qolada dawla ciidanka oo meesha fadhiya dadkaad ka dhalateen cilla kamidna imaan waxa waxaysanaysaan waa hooyooyinkiin iyo aabihiin iyo gurigiin iyo magaaladiin iyo dalkiina waxaad hor joogsan oo burburinaysaan cadaawad dalka iyo dadka ha ka samaysanina ha garan waanina musta masiirkii aad lahaydeen iyo magaci aad lahaydeen iyo ciidamadii dalka inaad tihiin isku xusuusta kuwii ilaalina inaad tihiin isku xusuusta war waxaan leeyahay ka kaca meesha waddada fura waxaad leedihiin dawladda iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo caqliga etba waa raadinayaan baneeya oo masiirkiinnii iyo masiirka maamulka iyo masiirka ummadda qaata oo ha ceebaynina adunkuna dalkana ha ceebaynina waxaa soo haray waddada waddadu maahan reer mid leeyahay xamar buu ka timaadaa ilaa iyo artisabaabay ka timaadaa ilaa iyo meeshai doonto ay ka timaadaa waddada gaaliyo muslim ilaahay ummaddiisaa madha wax ilaahay abuuray baa madha qofkii waddadaa xidhaa waa hawtal dariiq wey waxaanu leenahay ciidamadow walaalayaalow wiilashayadiiyow war waddada banneeyi adinkoo meel qurxoon fadhiistaoo ku xisaabtama wixii aad haatan layna aragiyo waa muuqateen madaxweynuhu waa madaxweyne ayagii wasiiradu waa wasiiradayadii ninka la yidhahdo mxuu ahaa ninka kan hadlay oo ka hadlay mediyaha oo ahaa maaliyad mas-uulka maaliyadda ma aha dad dabadda ka yimid waa dad lala xisaabtamayo wixii aad leedihiin waa waxa laynoo la muujinayo haddii ilaahay garto waxaanu leenahay ka kaca waddada fura waddada
magacayga aniga waxaa la yidhaha ciise nuurgeedi isqarin maayo ee waxaan ka hadlayaa waxaan joogaa magaalada garoowe casuumadda puntland baan dhex jooga raadiyow daljir saaka waxaanu u nimi annagoo rag badana inaannu ka hadalno wax noo muuqday sida la og yahay maalin dhoweyd barlamaankii baa la qabsaday xaruntiisii ciidan gaalka ayaa ka yimi aannu furinta ku ogeyn oo ciidanka yagii oo ciidankii puntland oo ammaanka loo diray baa qabsaday haddana waxaa la haystaa magaalada qayb ka mida oo kantarooladii iyo wixii shaqa kama socoto ummadiina waa niman tahay waa la dhibaateeyey waxaan leenahay arrintaas oo ka hadlaynaa ha laga daayo sidaas ciidanku waa ciidankayagii ammaanka puntland baa loo xilsaaray inuu isagu wax dhibaateeyo looma xilsaarin maantana mushahaar maqnaada uguma horrayso haddii wax ka maqan yihiin dadka qaar waxayba leeyihiin ciidamada furimaha jooga wax yar baa ka maqane ciidamaduna waa badan yihiin oo waa tiro badan yihin gobol walba waa joogaan marar badanoo horena bangi la qabsado iyo maaliyad la qabsado iyo waa dhacdayoo waxba ma kordhin sidaasaynu u butuluqsan jiray oo ahaynoo weligeed mushahaar waa lala dhici jiray dowladdii timaadaaba ciidankan annagu waxaan tuhmaynaa inuusan mushahaar doon ahayn ee wax kale meesha ku jiraan reer garoowe haddaan nahay waxaan rabnaa inaan runta isu sheegno annaga ciidanku gobolku doona ha u dhasho ciidankaasi waa mushakal baanu maqal gobolku doona ha u dhasho waa ciidankayagii puntland hadduu gobol kale ka yimina nama haysan karo hadduu garoowe u dhashayna nama haysan karo ciddii haatan la tuhmaayoo diraysana waxaan dareemaynaa in cidi hadba kelida far kaga mudayso ciidamada ama wasiirkii hadla ama annagoo haddeer maamul baa jira cabdiweli maxamed cali gaas baa madax ka ah xumaantiisa iyo fiicnaantiisa midna wax nooguma jiraan waa loo igmaday waa loo dhiibtay barlamaan baa doortay haddeerna wax yar baaba u haray mucaaradkiisuna waxna tari maayo mu'ayididiisa badanna haatan annagu jeel uma qabno ummaddaannu uga midna ha laga daayo magaalada dhibaatada ha laga daayo oo shacabka dhibka ha laga daayo oo annaga weliba reer garowwaan nahay waa issheegaya nin ciise maxamuudana inna la ka dhigo ma aha sidii habartii la yidhi waa la furay oo intay soo noqotobay hadba waxay tidhaahdaa wiilka caanaha nirsiin jiray oo habeenkii mar baan kicin jiray gabantaa yar waa soo kaajayn jiray warorad iga tag aniga waa ku furaya reerkayga iga dhax inna la ka dhigo maaha raggii shalay mas-uulka xataa haddii laysreerreereeyo soo maray baanu naha in maalin walba wax aan noo cuntamin ama laaqi noo ahayn dowladdii iyo dadkii shacabkaayoo dhammina yidhahaan garowe waa lagu shaqayn waaye ciise maxamuud lalama shaqayn karo maaha ciise maxamuud waxa kan shaqo kuma leh waxaan wax aqoon baa ka dambeeya waxaan wax aqoon baa samaynaya ciidankana ha laga daayo farsama xumada xataa odayaasha magaalada u dhashay waxaanu qabnaa ciidanka laaqi uma aha maalin walba inay yidhaahdaan laba kun baan habre ka soo ururinay oo idin siin maantana waxaan idiin qaadaynaa niicniic qaada laaqi uma aha ciidanka sharafna uma aha ha laga daayo ciidankuna siduu ku shaqayn jiray xareed maahinoo guri mayna ha ku shaqeeyo oo ha ka daayo magaalada rabshada haddii rabshadaasi sii socoto hadda dadku wax daran baa ka iman kara horay baa laysu layn jiray puntland waa isku soo duuli jidhay guriga ciise caddaan la duqayn jiray rabadaan dad baa isku dhiman jiray wiilal noo sheegtay wadaado iyo mutacalin baa konton iyo afraad intay laba oday ku qabsadaan kow laysku noqon jiray war ilma adeeryaalow tol haddii la yahay ciidan iyo shacabba waxaanu u sheegaynaa inaan laysku keenlaynin laga daayo magaalada sida iyo puntland ammaankeennana laga shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan leeyahay shacabka puntland oo ku dardaarayaa maanta oo miidiyaha uga sheegayaa nabadda puntland gobol iyo degmo iyo tuulo iyo degaan waxaa nabaddeeda ilaalin jiray iyo sharafteeda iyo haykalkeeda iyo midaynteeda shacabka puntland meeshii iyo xilkii aada gudan jidheen baanu idinka doonaynaa waana idinka mahad celinaynaa sharaftaa iyo wadaniyaddaa iyo muwaadilnimadaas sidii nabadda aada uga shaqayn jidheen iyo midnimada uga shaqeeya waxaan kaloo leeyahay ciidamada reer puntland waxaan leeyahay shaksiyan anigu ciidanku waxaa loo igmaday inuu ilaaliyo cadow inuu ilaaliyo dowlad qaran inuu soo celiyo kala dambayntii iyo nabaddii inuu cadowga dibadda iyo kan gudaha ka hortago waxaan leeyahay ciidanku wuxuu ciidanku ahaa oo calanka qoorta ugu xirtay oo kitaabka u maray oo qoriga iyo gaashaanka u qaatay waa in uu wixii waajibka uu u lahaa uu qabsado waxaan leeyahay oo kale maaha adoo ciidan sheeganaya oo kitaab gacanta u saaray inaad dalka iyo dadka u shaqaynaysid iyo diinta inaad isbaarada lagu ilaalinayay cadowga iyo hantida qaranka iyo kala dambaynta iyo administrationka inaad inta fariisimihiinnii iyo meeshii aad ku gudbadeen oo cadowga u joogteen inta ka soo guudhaan aad isbaarada timaadaan oo ku dhibaataysaan dadka shacabka ah iyo maantada maanta abaartu hayso oo umulihii iyo hooyooyinkii qorraxda ku dhalayaan oo xoolihii baqbaktiyeen oo carruurtii gaajo iyo cudur u dhimanayso meeshii aad uga gargaarin haydeen oo uga gurman haydeen oo dhabta ku soo gurin haydeen inaad isbaaradii ku celisaan gelligii geela maantadaa loo sideeyey iyo maantada loo sideeyey iyo biyihii loo sideeyey iyo xurquunkii xunkaada loo sideeyey cid kasta ha ha u soo qaado oo baabuurta saarnaa oo dhabarka lagu sideeyey inaad isbaarada ku celisaan oo qorraxda tuumisaan ma aha wixii ciidan loo igmaday ma aha wixii ciidan lagu yaqiin ma aha wixii qarannimo ciidan lagu yaqiin mana aha mas-uuliyad waxaan leeyahay sii ka baxa isbaarooyinka meel ku habboon sharafta ciidanka iyo kala dambaynta iyo dishbliinka ciidanka taga haddii xuquuq idan ka maqan tahay xuquuqdiinnu ma aha mid la qarin karo mana aha mid la dafiri karo waxaa keliya oo loo baahan yahay ninku maanta marxaladda jidha oo puntland ka jidha ama soomaaliya ka jidha ama geeska africa ka jidha inuu waayo aragnimo ka qaato oo u dulqaato haddii xuquuqa ka maqan tahay marka ay ku habboon tahayna uu la yimaado dacwadeeda iyo kala dambaynteeda waxaan ku soo gebagabaynayaa yaan lagu cayaarin yaan lagu cayaarin sharciga iyo kala dambaynta iyo mas-uuliyadda puntland caasimaddu dadka reer puntland iyo soomaaliya u dhexaysaa nin shaksiya ma leh qabiil shaksiya ma leh ummad shaksiya ma leh ciidanku ma leh waa caasimaddii puntland waa caasimaddii soomaaliya waa caasimaddii dastuuriga ahayd waa caasimaddii dowladda laga maamulayey madaxweynihii
waxaan aada u salaamayaa shacabka reer puntland meel kastoo au joogo dal iyo dibadba waxaan idaacadda maanta u soo marinayaa oo warbaahinta uga uga sheegayaa khalad aad iyo aad iyo aada noo dhibay oo dhagaha shacabka reer puntland ama dalka ha jooga ama dibadda ha jooga ku batay oo maalin walba la leeyahay waxaa la qabsaday caasimaddii puntland ciidamadii sharciga ahaa oo puntland lahayd oo oo oo cadowga loogu talagalay iyo hubkoodii baa maalin walba shacabkii lagu argagax gelinaya oo lagula dagaalamaya oo lagu toojar garaynaya oo wax aan la garan karin oo nin nin macnayn kara ausan jirin baa oo aan oon qaymo lahayn oon laga hadli karin baa waxaa la leeyahay ciidamadii waxaasay rabaan keeray rabaan mushahaar baa ka maqan magaciisiya war mushahaarku marna waa la helaa marna waa la waayaa puntland maanta lama asaasin xilligii cabdullaahi yuusuf mushahaar badan buu la tegey waxna noogama xumaan xilligii in cabdixaashi ayaamuu joogay wax badanoo mushahaara ku maqan waxna noogama xumaan wax noo siyaada maahaane xilligii cadde muuse mushahaarooyin badan baa ciidan iyo shaqaale iyo kulli ka maqnaa wax noo siyaada maahaane waxba puntland kagama baabi'in xilligii cabdiraxmaan faroole wax badan baa ka maqan oo mushahaara ciidan iyo shaqaalaba wax u burburay iyo wax ka xumaaday iyo wax loo naaqusmayna ma jiraan war ayaamaha kan waxaa soo noqnoqonaya war mushahaar baa jira war keeraa jira war heedhe waxaasoo kale caruurnimadu ma qaadan karo caqliga bani aadamku nooc caruura oo loo sheekeeyana maahayn
waxaa reer guryaha ku dhaqan deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmada isku shuban oo ay ugu horeyso xiiro mareedh iyo biyo guduud iyo walacle ayaa markaasi la gaarsiiyey raashin iyo deeq isugu jirta cunto iyo biyo kuwaas oo ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanadaasi waxaana deeqdaasi la gaarsiiyey ka timid midooda jaaliyadaha puntland ee yurub jaaliyadda soomaaliyeed ee sweden maalmo iyo samafalayaal gabdho oo fadhigoodu yahay nairobi iyo sidoo kale ardayda jaamacadda badda cas iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale haddaba qaar ka mid dadkaasi raashinka iyo biyaha la gaarsiiyey ay ku sugan miyiga isku shuban ayaa waxay la hadleen warbaahinta waxayna ka warbixiyeen deeqdaasi la gaarsiiyey waxaana hadalladoodii ka mid ahaa deegaanadan qarniga wuxuu ahaa aagga burco burca meel ku dhow baan ka soo guurray gaadhiga waxaan saarayn laami nala mareeyo shan iyo soddon saacadood baan saarayn gaadhiga shan iyo soddon saacadood baan saarayn burco waxaan u jiray wax yar intaan laami nala maray deegaanka iyaga wax magacayna waxaa la jaamac cawad baa la yahdaa deegaanka iyaguna waa burco shan iyo soddon kiyo shan iyo soddon saacadood baan saarayn gaadhiga annagoo liidana oo haraad u baktinayna baa ilaahay boodad noo keenay degmadaydaas waa baktinay lix guri baan ahayn biyo horena maanan arag gaadhigaa ilaahay hadeera noo keenay biyaha wala liidanay haraad bay nooga baxaysay gaadhigaas alla noo keen haddaan gaadhigaas alla noo keenin hadda waa baktiinahay waxaan u baktiinahayna waa haraad waayo waa saxaraan joognaa biyana wax laga soo qaada dhul fog haraad baanu liidanay ilaahay gaadhigaas noo keenay xagaafkuu dabadeedna gaadhigaas ka horadnay biyo buu alla nooga keenay gaadhiga haddaan gaadhiga alla noo keenin degmadaydaas waa baktiinahay waxaan u baktiinahayna waa haraad haa haraad baanu baktiilahay waxa weeye degmadoodaas waa degmadoora haraad baanu baktiilahay waxaan u baahannahay walaalaha iyo gargaarka inay wixii ay nagu dhaamaan nagu caawiyaan oo nagu gargaaraan garhaayadda keentay biyaha wixii ay nagu dhaamaan markaa inay nagu gargaaraan oo aad aan ugu waxaysanahay biyaha biyaha aansu aad ugu liidanay waayo dhulkoo male ceel male riigna male qaalaha hadeer noogu sii waxaysana waa biyaha walaalahayo waxaan uga baahannahay wixii ay nagu dhaamaan inay nagu gargaaraan noo gargaaraan biyaha aad iyo aad nagu sii gargaaraan biyaha waayo mar haddaan aan riig hayn oo biyo kalea barkad aanaan hayn wixii aan u baktinaa waa biyaha aadna ay nagu gargaaraan sidaasna waa layuga baahannahay hay-addu waxay nagu dhacanto waxay noo keeneen dharkii bay noo keeneen waxay noo keeneen weelkii bay noo keeneen waxay noo keeneen cuntadii bay noo keeneen haddana waxay toddoba shan iyo toban dawladood oo xoolaha baa isku soo guuray haddana waxaan u baahannahay biyo iyo raashin iyo dhar iyo gogol iyo shidaal aan ku noqonno haddii ilaahay roobna siiyo haddee abaan tabaalaysannahay raashinka ma haysano biyo maha biyuhu waa yar yihiin haddee muslimka aan kusoo guurnay iyagu hadda waa waa mahadsan yihiin laakiin biyo hadda waa nagala mid naqna waa nagala mid waxaan u baahannahay degdeg muxuu ahaa tubcaha oo degdega inta oo dawladada isku soo guuray oo sabaaraysan feesool iyo sanaagba way isku soo guureen waxaan u baahan nahay waxaan ka nimin hudug baan ka nimin aa kaalkacays baan ka soognaanagu nolosha waxa weeye anagu abaar baan haysay laakiin roob waa helay xogaa roob waa helay waa soo dalkacanay waxa weye awr ma wadano dabeera ma wadano gaadiid ma wadatan abaartii arigii sida haysaahawtisa haysaa geel isaga haysaa anagii raashinkii waa kasoo waa haysano ma haysano wax noo gadno ma haysano waxa weeye dawladda puntland baan gacanta u dhiganaynaa hayo ilasha khayrka qaba oo noo wada hay-adaha wadadoonada biyaha iyo dhanka nolosha biyaha biyo ma haysano waa ceelal xun hadda lasii dhammaanayo matoorela dee meeba jiraan marka biyaan u baahannahay cunaan u baahannahay gaadiid baan u baahannahay waxaan u baahannahay shidaal baan u baahannahay hadda waxaan ku noqontaa neef jira yahay waa caato waa baktiyaya qofkiina waa la mid dadkii adduunyihiiba waa waa liicsan waa liicsana
magacayga waxa la yidhaha cabdilaahi yuusuf aadan waxaanu ka soo hayaanay gobolka sool waxaanu u soo hayaanay dhulkan bariga oo raxmaadku ka daay gaar ahaan isku shuban degmada isku shuban magaalo ka mida oo la beel ka mida oo la yidhaahdo biyo gaduud xoolihii markii hore naq baanu ka nimi naqii markuu dhammaaday xoolihii way xaalufeen wayna haraadeen
markaa dadkan meesha degan aan ugu nimi aad baan u salaameynaa waa dad wanaagsan wana soo dhoweeyeen si wanaagsanoo martiqaad leh oo sharaf leh xusniman xusnimane ayay noo soo dhoweeyeen halkan waxaa nooga yimid jaaliyad puntland oo wada maacuun raashin jirkaamo alaab fara badan mariyo dhar iyo toban toban lowdhoobi ah toban boyadoobi ah
waxaan ahay amina yuusuf axmed waxaan u dhashay gobolka oodweyne togdheer waxaa noo yimid dad maxay haytay dadka u gargaaraya oo wax siinaya waxaanu ka codsanaynaa dee dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyada iyo dalka iyagaba waxaanu ka codsanaynaa gargaar fiican waxaana noogu xun biyaha dhaxanta wax la huwado hoy ma sidano xeryahaas aanuu hoyanaa dad waayeelo fara badan agoomo adeergu reerkaasi waa reer agoona halkaa yaallaa dad agoomaananu leenahay dad waayeelaanu leenahay dee dadka yaga soomaaliyeed waxaan uga baahannahay inayna gargaaraan ilaahayna noo baryaan in ilaahay raxmad cirka ka keeno oo nasoo iyagana naga soo furto tacdiibta haysata anana noo soo naxariisto dhammaantayaba
Oh Allah the Almighty Allahu Allah
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaalada siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
waatay dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay maalin wacan oo wanaagsan waxaad nagala socotaan daljira cabdiraxmaan xasan dacar oo ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland wuxuu ku naafoobay dagaallo ka dhacay deegaanka galgale ee gobolka bari xilli ay dagaal la galeen al-shabaab wuxuu dowladda puntland ka codsaday inay siiso xuquuqdiisa kaga maqan ciidamada puntland ayuu ugu baaqay inay banneeyaan kontaroolka ay fadhiyaan ee garow axmed sheeke iyo daljir garowa jooga ayaa ka waraystay xaaladiisa xilligan
aniga waxaa waxaan ka mid ahaa ciidanka puntland ee daraawiishta waxaa dhaawac igu gaadhay buuraha galgala anoo ka mid a ciidanka daraawiishta puntland oo sarakaala labada kun iyo tobanka waxay gaadheen qarax baa igu dhacay firir iyo majaxabad waxaa adu qaraxun baan ku dhac qarax baan howlgalun baan halka wax igu gaadheen dhakhtar dabadeed etoobiya la geeyey xalli waxba kama qaban karo meel kale hala geeyo malaysia markaa loo dadka loo qaadi jiray malaysiana ciidankii loo qaadi jiray ciidanka aniga nin kale ugu indho ugu dhaawac weynaa nin kale indhala nin kale wuxuu ku dhintay berdhaweyd buu dhintay wuxuu ku dhintay gobolka mudug degmada magaalada cagaaran buu ku dhintay berdhaweyd marka aniga dhakhtar dabadeed oo kale ma helin dee kulley cabasha waa jirtaa oo raggii rag badan oo kalea dibadaha loo qaaday oo dhaawacyo iga dhaawac yaraa marka cabashadaydu way jirtaa oo dadku de waa la cabanaya ciidanku waa cabanaya haddana dee waa weli waa dhakhtar ma helin se waa sugayaa insha allah inaan hindiyo mar gaadho dowladdu markaa daawacad kadib maxay kuu qabatay
wax ka qabad kale wax qabad kale ma jirin dowladdii hore ee cabdi cabdiraxmaan waxaa la yidhi dadka waxaa loo qabanaya wax qabad guryaa loo dhisayaa wixii naafoobay dhakhtar dabadeed baa lagu celinaya wixii la qaadan waaye guri lama dhisin inta la guriyaa lagu dhisayaa oo gurigii la qiimeeyey baa wax qabadki qiimihiisii waxaa la helay lacag shan kun shantan kun qaadaa la yidhi wixii dambana waa marba sida lagu hela lagu siinaya ee guriga lasugu dhamaystiraya halkaasi taas guraas ku baabay ku furtay anna de cidna ima dabagela anna de ciidan taliyaha ciidanka waa u tagay dhowr jeer mid walba wuxuu haddii shan kun lagu siiyey maxaa intaasaa kugu filan wax kale dowladana dhaqaalihiisu waa yar yahay sidaas buntlandna dee ninkii nin wax u qabanayo ama madaxweyne ha ahaadeen ama wasiir adag ha ama xildhibaan adag ha ahaadeen baa wax qabadkiisa ama dibadda ama gudaha helaya anigu sidaasaan u indhalaa nin iga dhaawac weyna kuma jiro buntland in adoo waddankaaga difaacaya aad ku dhaawacantid muddo hadda ee labada kun iyo tobankii laga joogo sidaada dareen ahaan maxaa dareemaysaa horta marka hore de waa wax ilaahay qoray oo ilahay mahadiis weeye marka habeenkan xabiib habeenkan boqol labaatan habeen jira ilaahay qoray midna de anoo waddanka wax u qaban shaqo u qabanayaan ku waxyeelooday waa waa waacan taha talabaadna nin dhalinyaro oo indha beelay waad garanaysaa weliba laxaadkiisa indhaha ugu qalsan indhaha beelay oo reer lo ciyaal leh oo aan meel wax ka sugayn dadka Soomaaliyeed baa ay caawin jiray ee abaarta hadar ku habsatay haddana abaar baa baadiisay marka hadda nin nin dhalinyaro oo indhabeelay oo naafoobay oo aan dawladdii aan daryeelkiisii ka helin kii mushaari iyo kii caafimaadba waa dareemaysaa de markaa halkaasi joogta xaalku waana abaartaasaana waddankiiba sii qaribtayo sooma da- gabdhaha soomaaliyeed ee puntland baa waxay tari jiray oo caawin jiray iyo dadka ehelada iga ah waan gartay een, maanta marka ujeedka ay idaacadda u timi een, raggaad u guda gasho qodobka koowaad ee maanta ama mid waxaa weeye hadda waxaan joogay biliyo saddex habeen baan garooga joogay biliyo afar habeen meelahaas waxaan maqlay ciidan baa qabsaday waddadii kantaroolka dadkii shacabka ahaa baa la dhibaya oo xidhan ciidanka siaynu wax u raadsan lahayn dee dadka inuu dhibno ma dadkii shacabkeena caawin jiray markaynu dhaawacno ama dagaal gallo ee biyaha inoo keeni jiray ee caanaha inoo keeni jiray daawada inoo keeni jiray ee abaaraysan dhibta la arki hayso inaan maanta wax tirno mooyaane inaan dhibaatayno horta dee kuma jirto eh, talada dadka shacabka horta wadada u fura waa hooyadeen waa walaalaheen waa wada abaaraysan yihiin ilaa ka galguduud jooga ilaa ka xamar jooga ilaa ka kismaayo jooga waa soomaali marka hore marka labana ka reer puntland in la dhiba maaha waa kuwiina waxna tari jiray wadada u furaan leeyahay xaqeenii meesha uu ku maqan yahayna dee waa dawlad dawladda aan u raadsanno dawla dawladdana mid baan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka iyo wasiirka wasiirka maaliyadda iyo wasiirada iyo xulaha baarlamaanka war xaq badan baa naga maqan dawladda dawladdii cabdiweli tii kuwii hore iga badaa kuwii cabdi cabdiweli laba sano iyo laba sano iyo dheeri baanu aan mushahar qaadan daryeel caafimaad ma helin daryeel caafimaad ma helin nin indhabaa baan aha gurigayga haddeer waxaan uga soo cararay abaar iyo dayax een war dadku waa carruurihiin oo kale carruurtiina sida wax ugu baahan yihiin baa kuwayguna ugu baahan yihiin war ilaahay ka baqa oo mushaharkaygana siiya oo daryeelkii caafimaadkana siiya oo noo naxo noo naxariista dadka shacabkaana war u gargaara oo wax tara oo haddayaan wax kala tarayn war ceelasha shidaalka iyo ri- riyaga war shidaalka ka bixiya ana hay-ada ula hadlaa miduu ka bixiya dadka dadka wax tara shidaalada rig riyagii qof maanta biyaysan karaa ma jiro dadkaas annagu dadkaas aan awel iskaga dhex jirno baahidooda waa iska qarsanayn hadda dadkii annaga isku waa mid baanaha neefkii ninkii boqol halaad haysta iyo ninka maanta aniga caydha ah ee indhahala waa isku mid baanaha war dadkii hoos ha loo eego ciidankana daryeelkiisa ha la siiyo oo mushaharkaygana siiyo imaa real mushaharkaygana siiyo waa u baahannahay carruurtayadu fax baan u karin jirnay fax baanu siinaa daasad caana waxaanu siinay waa weyne marmarka qaarkood muslimkaana baana siin jiray muslimkina waa wada abaarsaday waxaan hadal kusoo gebagabaynayaa maanta dhib iyo dhibaato iyo xabad iyo qas looma baahna dhibta ha la joojiyo waa xilli adag baa lagu jiraa maanta waa iskula mid
barnaamijku waa xulashada daljir qaybihii dambe ee barnaamijka ayaa soo gaaray khiyaartana dhegaysanaysa ee maamulka degmada garbahaare ee gobolka gado ayaa sheegay inay dad gaaraya labayo toban qof ugu dhinteen xanuunka shuwanbiyoodka deegaankaasi gudoomiyaha degmada garbahaare ee gobolka gado liibaan nacadow kaarshe ayaa reediyo daljir sidoo kale uga warbixiyey xaaladda dadka halkaasi shuwanbiyoodka u geeriyooday iyo in cisbitaallo la dhigay iyo in kale gudoomiyaha ayaa intaa ku daray in halkaasi sidoo kale ay ka jirto abaar xooggan subeer sheekh cabdi ayaa waraystay haddaba guddoomiyaha garbaharey oo garbaharey ku sugan aad iyo aad waa mahadsantihiin Ee, xaaladda bini'aadminimo oo garbahaarey ka jirta abaar aad u dhibaato badan oo ee, dhammaanba dalka soomaaliya baan ka maqlaynay inay meelihii fatalada ka jirtaan ka jirta Ee, dib u dhacyo fara badan oo deegaanku awalba uu maxaan ku idhahdaa la dib u dhacsanaa iyo xilli roobaadkii oo aan diin oo roob la-aan oo ay ka dhacday waxay sababtay een, in xoolihii dadka ku dhaqan jireen ay xooluhu ka dhintaan oo ay xoolo la-aan noqdaan ee, kuwii beeroleyda ahaana ay tabac waayaan iyo sarac la isugu soo farakaco meelihii ceelasha ku yaaleen iyo hadda biyuhu ku dambeeyeen iyo magaalada garbahaarey Ee, maxaan ku idhahdaa dhibaato fara badan oo marka ka tegid dhina- dhinacaas oo sidaas am- ma- markii ay dhacday iyo shubnaadkaasna haddana shubanaad bilowday Een, xanuunka isaga ahaana aad buu fara badan ugu hayaa dadka oo isbitaaladii baa kuwa isbitaalkii oo dib u dhaafay dad u dhintay baa jira Een, haddana weli een, maxaan ku idhahdaa waa jiraa een, dadkii asaga ahaa waa la soo qaadanayaa oo mar walba meeladan sadaasha baan ilaa iyo afar gurmad baanu dirnay oo duurka Een, dad badan baa shubahaya oo isbitaalka waa la geenaya oo kusoo rugulaya horay ilaa iyo ee, dad ee, toban iyo dhowr qof ah ugu dhimatay toban iyo laba qof meelahaas ah iyo hadda geeridii maraysay xanuunkan gormuu ka bilowday ee degmada garbaharey ee dadku ay ee, ugu dhinteen wuxuu ka bilowday hadda wuxuu ka bilowday shan iyo labaatankii bishii hore kasugudibnayu xanuunkaanu bilowday waa gartay marka ee, dadka u dhintay ee, ma dad waaweyn bay iskugu jiraan mise ee, waa caruur dadku cayaalkii waxay u badan yihiin ee, gaaga shan iyo shanta sano haysta ee, standardkaas ah ilaa laba qof oo waaweyn saddex qof oo waaweyn way ku jiraan waan gartay ee, deegaanka iyo ee, guud ahaanba ee, waddanka abaar baa ka jirta Een, bal waxaad ee, noo sheegtaa sida ee, ay u saamaysay abaarta laba abaarta aada iyo aad bay u jirtaa way saameysay dadka deegaanka deganoo aan guddoomiyaha u ahay dhibaatada badan oo hadda waxaan ku yidhahdaa meeshaan taallo oo xanuunka ka shekow taabana abaartaas weeyo naqarkii oo abaaru jirta wadankuna dib u dhac fara badan uu ka jiraya waxaan ku yidhahdaa ay dhacda abaaru dhacdo dowlad hadda xoog badan oo caawisada soomaaliya aysan ka jirin qalbi ahaan iyo magac ahaan bay u jirtaa aysan jirin mid hadda maal iyo wax meel u yaaleen oo dadka ee, u gargaari karta oo kaalmaysa aysan jirin hadda culayskeeda cidda mas-uuliyaddaas maxaan ku dhahaa ku dhacayso waa garan kartaa intay leeg tahay iyadoo dadkii abaarey ka yihiin oo baahan yihiin baa nala yimaadaa oo la yidhaahdaa war waa iskanayo oo waa socdaay oo dadka maana shidan markaasun baanu dadka muslimiinta ah iyo khayradaan inaan u dirno ama jaariyadaha ama dowlad goboleedka ama maxaan ku yidhahdaa dadka ganacsanaya inaan uga raadina nolol halkaasay nagu qasabtaa marka culays badan bay nagu haysaa oo dadka deegaankana ku haysaa annagana ka mas-uuliyad ahaan ay noo ay noo geysanaysaa nagu waa tahay marka ilaa iminka een, maxaad ee, ee, maamulkiinu ee, gurmad iyo gargaar aad ka hesheen ee, dadka soomaaliyeed walaalahan waa khayr allah siiyo Ee, dad ganacsato ah oo dadka waa ay ku nool yihiin oo maalin walba wax ururiya iyo guddiyo aan samaynay oo weliba awdiinka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo ganacsatada iyo maamulka iyo isugu jira Een, oo qaaraamaadkaas dadka maxaan ku idhaha wax sadaqaysanaya oo ga qaada ganacsatada oo dadkaas een, aan ku dejinno oo aan la korjoognana waa jiraan
waxaa kaga dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii xulashada daljir anigoo maxamed lakimaan ayaa idinkala soo socodsiinaya stuudiyaha daljir ee magaalada garawe waxaad ka dhegaysanayseen dhammaan efemyada daljir intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono nabadgelyo